kurweyd markii xasan maalin xasan oo ay bukaan qaldhiin aloolada elanka suub isbedelka wiinga gobolka baay iyo weliba lugudeeriya haya xaaladiis caafimaad taasoona xaqiijiyeen dhakhaatiirta isbedelka mustaf mukhtaar maxamed oo kumid ee dhakhaatiirta isbedelka gobolka baay iyo ku hadalya xaaladda caafimaad eesu ka sugayay bukaankan wuusoona sheegay in bukaankuusan baahanye in lanqaada caafimaad dibidda-e maylanshaanay xanuunga acute abdominal waa la leeyay oo macnashahii ololada iyo qabatiin iyo xanuun ya ku dareemi ma iyiinga lisari tasti linsuubi mayl kumaaram waa inay qaliin gala marka qaliin magaashay laraw labaratom iyo lansuubi ololadiya la qali baski iyo wasaqya lahakudeedi mayli maylanka saada ini baski meeli kadaay ololadii iyo naqati mayla raayisu meeli mandheerada ka jareen intestinalki iniyo walbadan tiishow ay burbureen mandheeradii mandheere oo walhaayo waayow naqdaan oo mayla raayisu siimow iyo suubiyaano masadudulaale suubiyaan dhakhtarkii madiisu qaliya labaratomilan suubi wasaqdii laha ku saari kaba'adda tijaabi la gali mandheeradiia may naqdeen intii la aragay inta kalea bana walmashadoon iyo duduleelo haye marka saas daraadiya maadaama kuwaalitida isbitaalka meelo qaar dhinacyada qaar ku koobanta meelo qaar ku faylana ka hormarsanna isbitaallo badana dhaangna laakiin meelo qaara may taawiyaasee marmar ama qof sbeshaalisti ee gaara isunbaahdaya lisare dhakhtarkii dhakhtar yayhaayey qali'ii wal askana naqi case discussion wala leeyahay suubi iyo maamulka isbitaalka may habatay in referral leer meelanta ku horumarsano meel lahay dhakhtar lanjeey marka runtii relativeka ay sheegnay qaraabada oo sumaaday kumaday unlaan ku haydan kasaana dadka kale bukaanka la jaro eedman gorodaan isu telefoon landari walaniska kooy marka may danta naqatay bukaanka in referral leer sidoo kale qoyska bukaankeena dalbaday inay qaadowka bukaanka xasan maalin ee caafimaadka dhinaga dibadda ee garable ka siiya doctoorka hoba la tusiy qaliinka iyo walaaya barnaamijkee la qaabali marka qaliinkana ilaa marja meelka guulaysana koley bukaankana hanuua hata hanuun zaayide ahay unin hata maana walay qarashaada una haynay baadi inta ka hayna walay una haynay awoodaan ahay samay bua kordhiya ligeliya wala hata geeka maana lelaka dareemay hata male qarashkiina noo dhammaadi marka ummadda muslimiinta caalamka rowda meelkasta rowda gaar ahaan soomaalida may ka oslaana wanagan bukaanka ah inta lahan gargaara ilaahdaslahanka gargaara marka walkasta horta waqti qasheeni markuuna mar alla haayo mal ogayna marka markii hooba dhiimayn dhiyoonay mal araw sidii macnaha horta kolley unan wali karaankan ah ilaahayba galantaana geli garashaada geliini walaayna ma aragnay ada wal un awoodan katan badaya nagati awoodna ilaahay iskale ummadda muslimiinka iyo dowladda federaalka mas-uuliyiintii shacabda iyo maamulka koonfur galbeed maamul goboleedyada ka hataa may koonsaane intii muslimiin meelkasturgo may koonsadaane wanagan qarashaadan wayni hamaralan qaadee lilaye inta walaalanka gobod waaye qarasha unootan badagna wal sheegi marka gaabkasa jirta insha allahu tacaala ummadda muslimiinta meelkasta hogda may koosadaane onogan intii macnaha walilaa ka awi korlaha ka awi markan dhakhtarkii ani ingweri arrintiya iin sheegi yoogay an bandhiki nimiyow salalaye nankii hamara in qaado lilaye isbitaal digfir ay jiiyoy dadkii markii anan bandhiki ma yareena nimiyow nankay baadiya ang nagaan war un hayno geegi un hamarkuu wadaana ma hayno yareen markan nankunan bukaang e unan baadiilig naga korma e umada soomaalidan bandhikaan maamulka isbitaalkan sheegaan umadan bandhikaan erni markan saas dartii haddii umadihanka bandhikaan haddii ilaa er bukaankan yana horeylanka suubi isbedelka magaalada baydhaba qaliin dhiniga aloolada ee balse may ka guulaysina tamahadooshay